جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan multaqo ballaaran oo lagu boogaadinaya furashada degmada maxaas ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baa'e ku dhowaad labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiinna ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose isku horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka riddada jubbaland iyo kuwa kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ciidanka xisbada al amru bilmacruufi wannahyu canilmunkar ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa subax isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddexda bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan raayada towxiidka ayaa maalintii labaad ka babanaysa degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan haddaba walaalkeen anas al ansaari oo ku sugan degmada maxaas ayaan ka wareysanay xaaladda saaka ee maxaas waa mahadsantahay walaalka maalintii labaad waxaan ku sugannahay degmada maxaas ee wilaayada islaamiga ee hiiraan taasoo shalay ciidamada mujaahidiinta allah saldhigiisa ay u gacan gashay degmada maxaas waa degmo xuduud la leh wilaayada islaamiga galgaduud shalay dagaallo ayaa ka dhacay sida aad ka wareysaan oo degmiteena idaacadda toos uga baxayay ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalka ka soo bilaabay meel u jirta toddoba kilomitr magaalada maxaas dagaaladaas kadib waxay soo soo gaartay magaalada gudaheeda ayaa lasoo galay allah fadhigiisa markuu ciidamada mujaahidiinta u gacangeliyay cadowga allahna ay ka saxadeen xaaladda guud ahaan way degan tahay sida aan maalintii labaad aan ku sheegay aan ku sugan nahay degmada maxaas waxaa meelaha qaar aad ku arkaysaa meedadkii mursidiinta ee lagu dilay dagaaladii shalay dhacayay marka ilaa haatanna wax colaadoo ka taagan maanta ma jirto xaaladda guud ahaanna way degan tahay weli dadkiina waa ay ka dhaxsan yihiin magaaladii waa waa weli goob ciidan oo macnaha weli dadkii ma ayna soo degin mar aan kornaan magaalada daafeeda ugu baxnay waxaan kusoo aragnay dadkii degmada ka qaxay oo magaalada daafeeda degan sugayana nabad markay si toosa ciidamada mujaahidiinta ay u cilaamiyaan in magaalada lasoo galo marka allah ayaa ku mahadsan magaalada hadda xaaladeeda maanta waa ay degan tahay waa gartay ee cadowgii magaaladaas ee ka cararay ee ka farxaday farxadkooda halkee ku dambeeya ayaa la leeyahay haddii dadka xog wareysatay waa mahadsantaha walaalka cadowga halkaa ka farxaday meelaan dhowdhow kuma istaagin goobahan dhow kuma istaagin qayb waxay u gudubtay degmada beledweyne qayb matabaan ayay u gudbeen wararka ugu dambeeya aan helayn waxay sheegayaan in maleeshiyaadkii goobahan ka farxaday aanay ku sugnayn eeridan u dhow degmada maxaas ay kii ugu dhow u joogo degmada beledweyne iyo matabaan ay joogaan kuwo kalena way kasii xageeyaan waxay ilaa ay gaareen buraceel dhuusamareeb ilaa iyo cadaada ayay farxadkoodii laga soo sheegaya saacaddan aan kula hadlayno xaaladda guud ahaanna way degan tahay allah fadligiisa joogdina waa iska degan yahay qabow fiican ayaa degmada ka jiro shareeca islaamka ayay hoos naaloonaysaa oo maalin farxadla ayay u tahay muddo dheer oo lagu xukumayay daaquudka xabashi gumaysta ana oo gaala ana ay in badan ragaadisay dib oola dhacday degmada maanta laakiin alxamdulillah allah fadligiisa shareecadii xaqa u lahayd ayaa dib ugu soo noqotay ciidamada mujaahidiinta ayaa ka fureegaya magaalada waana iska degan tahay dhanka kale mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawirada weerarkii ka dhacay degmada maxaas ee wilaayada hiiraan warbixintan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir mu-asasada alkataab waxay gelinkii dambe ay shalay baahisay sawirada weerarkii barakeysnaa ee sida aadka loogu xasuuqay murtadiinta kaasoo ka dhacay degmada maxaas ee beriga wilaayada hiiraan sawiradan ayaa waxa ay muujinayaan sida allah fildigii murtadiinta lagu xasuuqay macrakadii shalay ay mujaahidiintu ku furteen degmadaasi waxaana sawiradan sidoo kale lagu arkayaa meydadka murtadiinta oo doosan duleedka degmada maxaas muuqaalada ay sawiradan muujinayaan waxaa sidoo kale qayb ka ah gaadiid dagaal oo cadowga lagu gubay dagaalkii shalay ee degmada maxaas meydadka murtadiinta ayaa maalintii labaad waxa ay daadsan yihiin duleedka degmada maxaas oo iyadu ahayd degmo muddo labaiyo toban sano ay ku sugnaayeen cadowga allah balse hadda ka mid ah magaalooyinka ka baabanaysa raayada towxiidka weerarka cagmarinta ee shalay ka dhacay degmada maxaas ayaa lagu dilay lixdan iyo saddex murtad oo saraakiil ay ku jirto waxaana lagu dhaawacay siddeetan iyo afar kale inkastoo ay dhacdeen khasaaraha intaa kasii bato sida ay sheegeen saraakiisha mujaahidiinta murtaqo ballaaran oo lagu boogaadinaya furashada degmada maxaas ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman maanta raayada tawxiidka laa ilaaha ila allah ayaa maxaas ka taagan oo alle ka taagay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta waxaan u sheegaynaa inay ku farxaan nasriga alle laba-iyo toban sano kadib la wareegitaankii ciidamada mujaahidiinta degmada maxaas ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan saacado uun kadib markii uu dadka muslimiinta soo gaaray qabarkaas ku aadan nasriga ka yimid degmadaas waxaa isa soo taraya hambalyada iyo tahaniyadda ka imaanaysa guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya dadka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxa ay maalintii shalay ay jeedinayeen kelimaad boogaadina oo ku aadan nasriga allah uu siiyey addoommadiisa mujaahidiinta iyo furashadii degmada maxaas oo labaiyo toban sano kadib laga taagay raayada tawxiidka geninkii dambe ee shalay boqolaal ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay ayaa isugu yimid goob fagaaro ah halkaasoo lagu qabanayay multaqa ballaaran oo lagu aydayay nasriga ka dhaca degmada maxaas ugu horeenna waxaa goobta ka hadlay sheekh fu'aad maxamed khalaaf maalinba magaalo ilaahay noo dhiibaya biidni illaahi tacaala meelo badan raayadan tawxiidkaa laga taagi doonaa ilaa washington bay gaari doontaa biidni illaahi tacaala ameerika ma hor joogsan karto kitaabka ilaahay gaalo ma hor joogsan karaan gaaladii hore siduu ilaahay u duleeyey baa kuwaanna alla u dulaynayaa gaalo iyo martudiinba allaa nacladay allaana ka adkaaday raayada tawxiidka laba-iyo toban sano kadib magaalada maxaas etoobiyaan murtadiin kufaar laba-iyo toban sano kadib maanta oo maalin axad ah maanta raayada tawxiidka laa ilaaha ila allah ayaa maxaas ka taagan oo alle ka taagay subxaanahu wa tacaala mu'miniinta waxaan u sheegaynaa inay ku farxaan nasriga alle allah diintiisa u gargaara mu'miniinta waa inaan idhahnaa naxnu ansaarullah ameerikan ku kufrinnay gaalaan ku kufrinnay allah baan rumaynay subxaanahu wa tacaala tawxiidkaa kor noqonaayo cadowga allaah baa jebiyey allahna kelmaddiisa maanta kor u qaaday xubnihii salaadiinta ee ka hadasha goobta waxaa ka mid ahaa suldaan cabdilwaaxid macalin xasan isagoo bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee ka qayb qaatay weerarkii degmada maxaas dadkin dolan reer dolandoolla dad ansaare waay siinla jaraan ununa markhaati kuana ununa siinla jarna ununa siinla jarna sangarab sulugna walaysan suubiyaasana raallakacna wal alla walaan ninkubaha wada gobadaana insha allah maylana gaaladan oo heraabtumadiga balkabayaha badiliska bilaw gaal libe aryahan ma wisdayti gariibti godateeba karoorti geeg kulija goonka lagu toogidi walgadaanafiiriya mala insha allah tugred mujaahidiinta garabkiin allah gala lana kiidin dhaawacmi allah ha caafi kiidin shaahidin shuhadiis allah ku aqbal ilaahu mujaahidiinta garabsho gal gaalada ilaahu baabi'i ugu dambayntiina waxaa multaqaha ballaaran ee ka dhacay fagaaraha ku yaala deegaanka dalandoole ee hoosaga magaalada baydhabo ka hadlay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay isagoo kelimaad tahniyada u diray maamulka wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo ciidanka mujaahidiinta howlgallada ku socda walaayada hiiraan iyo qeybihii inkadambooyi oo geedka degmada maxaasla kala wareegi maylana mujaahidiintii meelasay galanta ka gobati hanii'an lakum wajazaakum allaahu khayran wabaaraka allaahu fiikum wakasara allaahu amhaalakum filmujaahidiina waalmuslimiin fii jamiici anxaa'i alcaalam muslimiinta meelba roogan isagoo kale ilaahay subxaana wa tacaala hi ka badiyo ajarkiina ilaahay badiyo shuhadadiigna ilaahay subxaana wa tacaala janno hinka bashaarayo hijeeye dhaawaciinana ilaahay caafiya tabaaraka wa tacaala nasriga isin muslimiinta sabab nagatan ani hangeliidanna ilaahay subxaana wa tacaala siinka cizeeye qururna ilaahay ma siinka geliya subxaana saasoo kale walaayada islaamiga ay hiiraan oo runtii yaana hormuudangaa dagaalkaasi iyo jihaadka meelu ku socda may balana jazaakum allaahu khayran wa jazaakum allaahu cana wa cani almuslimiina khayran runtii wilaayada siintahaniideedasa waana sanbogaadiyaasa guubaabada isinku galan iyo taxriidka jihaadka iyo qiibaha isinku qaadateen jihaadka bariga hiiraan ku socda jazaakum allaahu khayran saasoo kale wilaayada islaamiga ee shabeelaha hoose ayaana maalmahanba dagaalku socdi maylana walaalaha meelo jihaadka kuwada jazaakum allaahu khayran garabkiina aana mar kastaba insha allahu tacaala halgankii dagaalka meelinku sii wada jazaakum allaahu khayran reer dolan doole waayeel iyo dhallinyaro iyo gabdho iyo rag intaba may laha oo banaanbaxagan ha ku qiibgaadadi multaqaha ku qiibgaadadi may laha jazaakum allaahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala hisan barakaaye sin cizeeya may waasi isin intaageertan mujaahidiinta ilaahay janno siin jeey subxaanahu wa tacaala sidoo kale qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanka dalandoole ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa hambaliyeeyey weerarkii xasminta ahaa ee mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada maxaas maasha allah walaalkay aad iyo aad iyo aan ka faraxsagna maasha allah multaqahan oo geeka doondool kudhihi oo mujaahidiinta ee bariga hiiraanlaka taagarahay magaalada maxaas ilaahay tabaaraka wa tacaala muslimiinta galantahan geli aad iyo aad aan ka faraxsagna boqolkiiba boqol maasha allah walakooba korkormaa insha allah wa tacaala aad iyo aad aan ka faraxsagna hagaag ee weli ar geekanta kulankan kulmagna dhalandool banaajeeroon eedaanan ka faraxsagna gaalada geeka ka jabti ilaahay subxaana watacaala jibi oo meylaraay gaaladaasay joo geeka maxaasna kula wareegi geeka jabshe eedaan ka faraxsagna gebdho badan oo yoon dhiiga boqolka maraayo baalay suro insha allahu tacaala gaalo may balana ilaahay siin jibi inta siindhama ilaahay siindhamaa tireelan eed iyo eedaan ka faraxsagna allahu akbar allahu akbar waxaan nahay gabdhaha dalandoole ku nool xijaabkan wiilasha dartooda aan u wadano oo dhiigooda meel kasta ku baxaayo ilaahay ha barakeeya meel walba ay joogaan muslimiinta nasri iyo guul allaha siiyo meel walba ay joogaan gaalo jab iyo hoog allaha ku rido ilaahay baa ku mahadsan labareegitaanka ciidamada mujaahidiinta ee degmada maxaas ayaa ku soo aadaysaa xilli toddobaadkii ka hor ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada islaamiga ee hiiraan sidoo kale ay la wareegeen gacankuhaynta degmada moqokori iyo deegaanka tardo ee dhaca bariga wilaayadaasi waxaana sidoo kale uu ku soo aadayaa xilli maalin ka hor ciidamada mujaahidiinta ee weerar xasmin ay ka fuliyeen deegaanka sabiid ee dhaca duleedka degmada afgooye bashiir muxiidiin abowayman warbaahinta islaamiga andalus deegaanka dalandoole magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid bashiir ku dhowaad labaatan isugu jirtay askariya saraakiil ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan oo qaraxa ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo waxaana qaraxaasi lala beegsaday gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta qaraxaas waxaa ku dhintay kow iyo toban murtad oo ay ku jireen laba sargaal oo lagu kala magacaabi jiray ismaaciil ganey iyo cali aar sidoo kale waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay siddeed murtad iyadoona uu gubtay gaarigii cabdibilaha ahaa ee qaraxa uu haleelay dhanka kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka burjeed ee duleedka magaalada baydhabo sidoo kale isla wilaayada baay mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay maxamed sheekh ceerow oo ka tirsan xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya waxaana soo gaaray guriga qaraxa lala egtay burbur xoogan iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka ridada jubbaland iyo kuwa kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gado sida warbixintan uu ku hayo cabdiqani maxamed dagaaladan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka ridada ee jubbaland ay weerar ku qaadeen xero u k oo ay fariisiin ku leeyihiin maleeshiyaadka ridada ee uu wato cabdirashiid janan oo kooxda ridada soomaaliya usoo magacaawday dhowaan taliyaha nisah ee gedo dagaalka oo markii dambe sii xoogeystay ayaa ku fiday qaybo ka mid ah gudaha magaalada beled xaabo kadib markii lasoo jebiyey maleeshiyaadka ridada ee jubbaland dagaalkan ayaa geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo soo kala gaaray maleeshiyaadkii dagaalamay cisbitaalkaha magaalada ayaa la geeyey qaar ka mid ah dhaawacyada maleeshiyaadkii dagaalamay iyo dad shacab ah oo kusoo dhaawacmay hubkii labada dhinac ay isku adeegsanayeen dagaalkan ayaa noqonaya kii saddexaad oo labada dhinac ku dhex mara magaalada beled xaabo iyadoona weli labada dhinac ay is-horfadhiyaan islamarkaana la filan karo in dagaal uu mar kale dhaco mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina ciidanka al amru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar ayaa goob fagaara ku gubay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku hayo casaam carafaat ciidamada xisbada alamru bilmacruuf wanahyi cal munkar waxay maalmihii lasoo dhaafay howlgal ka sameeyeen suuqa degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe waxayna kusoo qabteen waxyaabo kala duwan oo dhacay oo dhibaato ku ahaa caafimaadka bulshada waxyaabaha dhacay ee laga soo arooriyey goobaha ganacsiga ayaa goofagaaraha lagu gubay waxaana munaasabada goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ee degmada bu'aale mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ganacsato iyo waxgarad jasaakum allahu khayran dhammaan kasoo qaybgalayaasha nuqumada iyo bahda iclaamka oo lafdhabar u ah dhammaan habsame u socodka howlaha makaatiibta halkan waxaa lagu gubay waxyaaba badan oo bay-adda iyo bini aadamka baan u rooneen waa ashaa dhacday weeyaan shayga haddii uu dhaco uu dhintay aslan wax dhintayna waa wax wax u dhimaya bini aadamka iyo bay-addaba waxaan rabaa ganacsatada inaan fariin yar aan dhaho waxaan rabaa wixiina xalaasha ah in inan manaha aakharadiin iyo adduunkiina inu ku halaagin in aan laga ganacsanin wax aan maxaan ku dhahaya bini aadamka iyo biniaadaba u fiicnayn in aakhiradiina aad u baqdaan ganacsato wixii waxa weeyaan wax anfacaya ma wax dhintay weeyo waxaa la gadayaa inta badan waxyaabaha qoyan weeyaan waxa qoyanna wuxuu kun jeer ka khatar badan yahay waxa qallalan buu ka khatar badan yahay waxaa weeyaan nacnacyadii noocyadooda kala duwan oo qoyan baa yaallo xanjooyinkii baa yaallo kostomaatiskii oo qoyan baa yaallo cabitaanadii baa yaallo waxaan rabaa marka wixii in aad looga fikiro oo waxa qofka uu soo gadanayo macnaha uu ogaado waxaan kaloo boorinayaa inta badan waxyaabahan la cabo markii nololkeenahay wax dhacay weeye saad ogtihiin horeynu waan oga hadalnay waxaan rabaa marka wixiina wanaagsan ee xalaasha inayna iska hadlaynin waxa aad gadanaysaan aad hoos u fiirisaan shaqadana degmooyinka gobolka ka socoto sida saakow salagle iyo bu'aal oo hadda aan ka hadlaynaba waxaan rabaa insha allahu ganacsatada inay aad uga fikirto waxa ay waxooda gelinayaan asalaamu calaykum sidoo kale waxaa goobta lagu gubayay waxyaabaha dhacay ka hadlay qaar ka mid a ganacsatada iyo waxgaradka ku nool degmada bu'aale waxayna boogaadiyeen dadaalka maktabka caafimaadka ee gobolka uu ku bixinayo ilaalinta dadka iyo deegaanka waxaan ku sugannahay degmada bu'aale meel lagu gubayo alaabihii dhacay ee laga soo ururiyey ganacsiga degmada bu'aale oo ka kooban waxyaabaha macmacaanka ah ee carruurtu isticmaalaan sida nacnaca shukulaatada buskudka iyo wixii la mida cabitaanada qaarkood caanaliidooyinka dawooyin iyo alaabo kaloo cosmetics ama waxyaabaha jirka loo isticmaalo fara badan oo laga soo kala ururiyey ganacsiyada kala duwan ee degmada bu'aale hawshan waxaa u dhiilqaaday oo fuliyey maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe waxayna howlahan ka soo qabteen dhammaan degmooyinka gobolka sida degmada jilib bu'aale saakow iyo salagle annagana ka khaasatan degmada bu'aale maanta waxaan goobjoog ka nahay alaabihii dhacay oo meel fagaara ah lagu gubayo si loo ilaaliyo fayadhowrka iyo caafimaadka bulshada loogana hortago inay waxyaabaha dhacay isticmaalkooda cudurro ka dhashaan
waxaan ka hadlaynaa goob fagaaro ah oo ka mid ah degmada bu'aale waxaa la keenay oo meeshan laiskugu keenay waxyaabihii dhacay alxamdulilah ilaahay baa mahadle waxaa arrintaa ka shaqeeyey khayr allaha siiya jasaakumullahu khayr maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe aad baan u soo dhoweynaa waa degmooyinka oo dhan bay arrintan ka socotaa dadka waxaan ooga digaynaa ganacsatada inay waxyaabaha ayaga dadka ay ka ilaaliyaan geema rigoogna goobrigoogna agna meel laga gubheeshe alaaba dhiidiyo ganacsatadasa laga aruurisiyo degmada bu'aala waa rigoogne may arag heeshnaa nanac caanaboora waljini oo quruxnima jarto dhismarasi lishaakari walaa kullii arag heeshno maktabka caafimaadka oo gobolka jubbada dhexe yaana alxamdulilah shaqada ata iso saaqobadi waana sunku mahadnagna inta mayliku gubaga geega fagaaro yaala wala bu'aala ku dhiyan oo dadkii hoos ka haysaan banaanku lugubay naanayta oo ka jirta meel dhaa'iso aana boorada luwaranka daawada ninaa ku shifaatka kulli inta ka haysadeen haddaa bi ilaahay garabsiya maktabka caafimaadka ha biifol oo qaar aan haddana jubbada dhexe ma ilaahay kutoone haan kubadan tiishaynan oo kudarana un wale oo waldhifol noqobadan insaanka waldhibo lukubad howlgalladan lagu gubayay agabyada dhacay ee laga sameeyey degmada bu'aale ayaa ah howlgal muhiim oo maalmihii u dambeeyey maktabka caafimaadka uu wilaayada jubbada dhexe uu ka waday degmooyinka kala duwan ee ka kooban tahay wilaayada aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu aan la idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh